dugsiga farsamada gacanta yool training center ee magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayaan arday dhammaysatay qeybaha kala duwan ee farsamada gacanta sida sameynta moobeelada biyogelinta harqaanka korontada farsamada tiknikaalka iyo kuwo kale oo badan munaasabada ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka dugsiga waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisay iyo marti sharaf kale cabdulaahi ciise maamulaha dugsiga yool training center ee magaalada hargeysa ayaa ka waramaya ardayda ay soo saareen iyo waxyaabaha ay barteen
iskuulkani runtii wuxuu soo saaraa arday aada u kala duwan oo kala barta qeybaha kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin qeybta qasabada ama biyogelinta qeybta electriga iyo solarka qeybta iyana dawaarka qeybta kale iyaduna ah maaragtay xirfadda mobile rebeerka iyo c c t v camerada iyo qeybta farnishirka ama nijaaridda seynuu naqaanaba dhammaan qeybahaas kala duwan maanta arday baa halkan ka joogta ka qaadanaysa certificateka yol training center kuwaasi oo ku guuleystay imtixaanadii ay galeen iyo traineernadii ay soo qaateen ee baragtiga ahaa ardaydaas runtii halkan joogta waa ardaydii soo dhammaysatay qeybaha kala duwan aan soo sheegay anagu sidoo kale waxaanu samaynay hadda oo daba iminka ka dhinaca shaqaynaysa qeybta trainingka qeybtii maintenantka ama shaqada ay ardaydaas bartaan haday plumbingkii tahay hadday electricii tahay hadday solarkii tahay iyo hadday qeybtii nijaaridda tahay intaasi ay ugu waaweyn maanka yihiin qaar ka mida mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay munaasabadda ayaa u hambaliyey ardayda qalinjibisay in badan baan anigu waa la bilaabay xaligan ka jiray yacquub waan dhiiri gelin jiray runtii waxa uu ku fiican yahay waayo waa horumarka dalalka dhismaya waa marka xirfaddu aada u badato oo la yareeyo dadka dibadaha laga soo qaadanayo weliba waxaan imika qaybta la baranaya waa aasaasiyaadkii baysigii weya nolosha weytin liiska kuyo lagu jiro ayaynu arki doonaa waqti aan fogeyn
waa halkii ay ka dhoweyde ku calool adayga laba arrimoodna sameeya inaa idqaanisaan waxa aa qabanaysaan oo sixilkasnima ku jirto aa u qabataan iyo ina waxyaabaha aqoonna korodhsataan oo aanay dee ahayn wax halkaa ku jooge isku dayadaan inay maalin walba wax idiin kordhaan si aa u gaadhaan heerka ugu dambeeya ee ay mudan tahay in laga gaadho inaa ka baydhaan oo qaar ka run sheego wixii ay qabanayaan ee farsamada ku saabsan si daacadnimada inay u gudataan ayaan idinku dardaarayaa si aa maaragta uga tilmaanaataan fayowga hore amba uga soocnaataan aad iyo aad baan maaragtay idinku hambalyeynayaa qalinjabintiinnaas ilaahayna waxaan ka baryayaa in waxaa soo barateen
dufcaddan ayaa dufcaddii shanaad ee ka qalin jabisay dugsiga yool training center ee magaalada hargeyso tan iyo markii la aasaasay